xindheer laga dhegeystay laftigeeda wasaaradda dastuurka dowladda puntland oo hadda dhowaan qaadatay shaqaalaha qaabkii shaqaalaha u qaadatay oo ahaa shaqaale furan iyo imtixaan furan oo ay ka qayb qaateen wasaarada jaamacadaha qaarkood sida jaamacadda east africa waxaa madaxweynaha dowladda puntland si adag u tilmaamay in in qaadashada shaqaalaha qaranka lagu salayn doono tartan furan iyo aqoon gaar ahaan wasaaradaha u baahan shaqaalaha technicalka ah ama xirfadeyda ah sidoo kale madaxweynaha madaxweynaha ayaa ogolayaasha dowladda iyo shacabka waa ku wargeliyey in loo tartami doono shaqooyinka ka banaanaada dowladda iyadoo loo marayo qaab hufan oo ku salaysan aqoon iyo cadaalad madaxweynaha dowladda puntland wuxuu kaloo tilmaamay inaan in dacay dacayadaha kala duwan ee lagu hayo reformka shaqaalaha ama hanaanka tartanka shaqaaleynta iyo shaqaaleynta aqoonta ku dhisan aysan dowladda ka weecin doonin ballanqaadkii dowladda ee ahaa cadaalad iyo iyo maaragtay iyo ballanqaadyadii dowladda ay samaysay iyo meelmarinta cadaaladda qodobadaas oo dhan waxay ahaayeen qodobo maaragtay muxuu ahaa lagu soo qaaday shirkii golaha wasiirada dowladda muxuu ahaa shir khamiislaha oo toddobaadkii mar dhaca aad baa mahadsantihiin telefishinka puntland